Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo masjidka Al-Madiina oo laga dhisay xaafadda Ibraahim Godbuur ee magaalada Hargeysa. Munaasabadda lagu daahfurayo masjidka Al-Madiina waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Somalilan, culimaa'idiin, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Sheekh Cabdisamed Maxamed oo ah maamulaha markiiska Al-Madiina ayaa ka warbixiyey dhismaha masjidka.
waxa weeyaan markas madiina iyo masjid madiina masaajidka quruxda badan leh iyo markaskii oo xaggan galbeedka kaga dhegsan oo shan hoose iyo shan sare ah masaajidkuna waa laba dabaq iyo waxa weeyaan wuxuu leeyahay lix afar maqsin oo waxa weeyaan iska waafi ah ayuu leeyahay qolalkaasi ilaahay baa subxaana wataha- watacaala mahadaale masaajidku wuxuu ahaa masaajid yar oo kooban Ha- hadda waa inoo weynaaday masaajidku markaa waxaa ku dhigan jiray rag iyo dumarba macmuur buu ahaa ardayda halkaa qur-aanka akhriyeysay iyo in ka badanba ay ku dhiganayeen ilaa saddex boqol iyo konton arday ayaa ku dhigta cidhiidhigii iyo halkaa la arkay ayaa loo sii ballaadhiyey Qaar ka mid ah culimaa'idiinka iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey dadkii ka qayb qaatay dhismaha masjidka.
waxaynu walaalkeen iyo ehelkiisaba leenahay man banaa lilaahi masjidan banaa lahu beytan fi ljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala jannat lfirdows alaclaa allaha ugu bedelo beydkan beyduu ku xusuusto markasku runtii dadka xaafadda degan baan ka mid ahay waa mas waa markas runtii waxbarasho oo aada u qiimo badan oo samafalah weliba waxbarashada eh, jiilka soo karaya iyo dadka waaweyn oo keliya kuma koobnee taakulaynta bulshada danyarta ah ee jilicdasan ee xaafaddana qeyb aada iyo aada u qiimo badan buu ka qaataaye waan ka warhayaa leannahu waa la wada leeyahay markaa sidaasaa waajibka aynu u wada lahay qofka inaga furtee masaajidkaa qiimaha badan iyo kaalintaa buuxiyeyna isagana waxa weeyaan inaynu u mahadnaqno ilaahay mahaddiisa ka sakow isagana waa u mahadnaqaynaa marka saddexaad aynala gudbane waxa weeyaan inaynu u ducayno halkaynu ka ammaani lahayn waa u ducaynaynaa waxaan leenahay camalkaa qiimaha badan ilaahay ha ka aqbalo miisaanka xasanaadkana allah ha kugu saaro gurigaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sheegay iyo guryaha jannadana ilaahay ha kuugu bedelo dad iyo dunya waxaad haysana allah ha kuugu barakeeyo markaskan qaaliga ah ee qiimaha leh ee maanta aynu joogno walaalkay sheekh ismaaciil baa ka sheekeeyey waa masaajidkii iyo madrasaddii iyo taa u sheegay oo ah xaafadda ama eeryahan oo dhan in uu jiro taakulayn waxay aada iyo aada inooga dulqaadeen howl inooda dul taallay sababtoo ah haddaynaan isku naxariisan oo inaan is ogaan dee islaamnimo jiri mayso kolkaa waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa oon ugu ducaynayaa walaalkeen maxamed daahir iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo inta maanta kala soo qayb gashay masjidka Al-Madiina oo laga dhisay xaafadda Ibraahim Godbuur ee magaalada Hargeysa ayaa kaalin ka qaadan doona fidinta iyo barashada diinta Islaamka.